Magaalada Gabiley ee maamulka Somalilan ayaa lagu soo gabagabeeyay tartan kubadda cagta ah. Tartankan oo loo qabtay afar iyo toban kooxood ayaa waxaa xilitaankiisa kasoo qayb galay maamulka Gabiley, wasiiro, dhalinyaro, bahda ciyaaraha iyo qeybaha kale ee bulshada. Guddoomiyaha magaalada Gabiley Maxamed Amiin Xasan ayaa ka warbixiyay xiritaanka tartanka iyo ujeedka loo qabtay tartanka.
bismillahi raxmaani raxiim Een, runtii waa gebagabadii ciyaartii maanta galbeed kaabe finalkiisa ayaanu soo gebagabaynay ciidanka booliska gabiley iyo kooxda komishanka maamul wanaagga magaalada hargeysa waxaa ciyaartaa goolkulaha ku guuleystay komishanka maamul wanaagga hargeysa minbilow ilaa mindhammaad tartan afar iyo toban kooxood buu ahaa tartanka kala saarista kooxaha heerka saddexaad agaasime tartankaasoo lix iyo labaatan kooxooda lix iyo labaatanka kooxood oo dirayska iyo kharashka ku baxayba ay bixisay dowladda hoose ee gabiley Qaar ka mid ah martirada kasoo qayb gashay munaasabadda tartanka ayaa bogaadiyey.
galbeedkaab gobolka gabiley lagu soo gabagaboobaya maanta ay wada ciyaarayaan kooxda maamul wanaagga hargeysa iyo kooxda goodira gobolka gabiley runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waana siyaasadda wasiirka dhallinyarta ciyaar nagu hogaaminayo in ciyaaruhu horumaraan in heerwiis gaadhaan runtiina waxaan aad iyo aad uga faa'iidaysanayaa inaad ku bishaaraysataan horyaaladii noo bilaamayaan wasaaraddii xidhiidh oo gacmaha is haysta wadajir walaaltinimo midnimo qurux iyo qorshaha ciyaaraha dalka wasiirka nagu hogaaminayo sidooda ku socdaan runtii wasiirkan ugu mahadnaqayo wasiir in dhallinyarada la dhiirigeliyo runtii la helo dhallinyaro caafimaad qabta isla taa waxaa barbar taallaa in waddankani uu yahay jamhuuriyad najaxday nidaam najaxay oo ka dhisan bariga afrika khaasatan geeska afrika waa iftiin weyn oo ka baxaya bariga afrika oo soo baxaya runtii horumarro badan gaadhay guulo badan gaadhay waxaan hambalyaynayaa oo ah maamul wanaagga waxaan sidoo kale hambalyaynayaa oo bogaadinayaa meeyarka degmada Ujeedka loo qabtay tartanka ayaa waxa uu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa isdhexgalka dhalinyarada degmada Gabiley.